halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v oad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
afiid wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha februarina waa afariyo labaatanka sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda aweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga waxaana si wada jira u soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed cabdi sandheere
websiteka corser way ka faa'idaysan karaan waxa dhigta websitekaas boqolaal kun oo arday ayaa koorse keliya wada qaata oo hindiya ka soo gala oo falastiin ka soo gala oo ciraaq ka soo gala oo u k ka soo gala oo maraykan ka gala waana wax barasho bilaasha horta taas farintaan wax rabaa inaan marnabaa sooeriyo
kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan axmed obsiye cabdiraxmaan geeljire oo shahaadada b h d-ga ka diyaariya magaalada shikaago ee dalka maraykanka ahna sarkaal ka tirsan jaamacadda camuud ee somalilan waxa uu ka hadlayaa waxbarashada fog ee internetka lagu qaato goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a waxbarashada kala duwan ee ka hadlasha dhallinyarta iyo weliba waxbarashada fog waxaad kaloo maqli doontaan qaybaan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhallinyaradu ay ku soo gudbiyaan aragtiyadooda marka horese warkii caalamka
hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay qof kalena uu ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada hodan cabdiqaadir cali kulane ayaa v o u xaqiijiyey in qaraxa lala beegsaday nin injineer ah oo u shaqeeya shirkadda dhismaha sahan construction ninkaasoo lagu magacaabo axmed xuseen waxay wararku sheegayaan inuu ninkaasi ku dhaawacmay shilkaasi uu soo gaaray dhaawac culus xagga darawalkiisa oo ahaa wiilkiisana uu ku geeriyooday weerarkaasi ka dhacay maanta magaalada muqdisho iyadoo guddoomiyuhu sidoo kale uu sheegay in baabuurka lagu soo xiray walxaha qarxa kadibna uu qarxay
qarax ka dhacay saldhig basaska laga raaco oo ku yaala waqooyiga dalka nigeria ayaa waxaa ku dhintay toddobiyo toban qof waana weerarkii labaad ee ka dhaca deegaankaasi toddobaad gudihiis dad goobjoogayaal ayaa sheegay in tobannaan qof lagu dhaawacay weerarka ka dhacay talaadada maanta ah oo basaska baskiina burburay mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaysan kala caddayn in qofka isqarxiyey u xidhnaa walxaha qarxa iyo inuu ku soo qariyey baska dhexdiisa axaddii gabadh yar ayaa isku qarxisay suuqa botiscam halkaasi oo ay ku dhinteen lix qof oo iyaduna ay ku jirto mas-uuliyiinta ayaa sheegay in gabadhaasi da-da yar aysan ka weyneyn siddeed sano ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan waxayse labaduba wataan calaamadaha lagu yaqaano weerarada ururka boko xaraam kooxda ayaa baryahan dambe kordhisay inay dadka da'da yar ee gabdhaha ah ay u adeegsato qaraxyada ismidaaminta ah ajabadda gooni goosadka ka dagaalanta bariga dalka ukrein ayaa maanta sheegtay inay gaadiidka iyo dagaalka gaadiidka dagaalka iyo hubka culus kala bixi doonto jiidaha hore ee dagaalka sida uu farayo heshiiska labada dhinac ay ku gaareen magaalada miski ee caasimada dalka belarus abaanduulaha jabadaasi edward bazuur ayaa sheegay in markii saacadda dalka ukrein ay ku beegnayd sagaalkii aroornimo ay bilaabeen in gaadiidka dagaalka iyo hubka culus ay halkaasi kala baxaan ulo aysan jirin ciid madax bannaan oo arrintaasi caddaynaysa milatariga dalka ukrein ayaan ka jawaabinta labadaasi kuna adkaysanaya inaysan jiidaha hore dagaalka ka bixi doonin ilaa iyo inta uu dagaalku socdo xukuumadda kiyef ayaa sheegtay inay weli dagaalyahanada jabhadda goonigosadka ruushku taageero ay weerar ka wadaan meel dhow dekadda magaalada marapul iyo magaalada kale la yidhaahdo diblasafa
ciidamada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa maanta u talaado ahayd weerar in muddoaba la filayay ku qaaday dagaalyahanada jabhadda f d lr f d l r ee hutuuga ruwanda kuwaasoo saldhig ku leh bariga dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo milatariga congo ayaa sheegay in weeraradan dagaalyahanada jabhadda f d l r waa democratic force for liberation of ruwanda kuwaasoo ku sugan deegaano u dhow magaalada uvira oo ku taalla koonfurta gobolka kivu dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa horey u ballan qaaday inay weeraro ku qaadi doonto jabhadda f d l r kadibna kadib markii ay jabhaddu dhag jalaq u siin weyday inay hubka iska dhigto iyadoo xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtayna uu ku ekaa labadii bishii janawari ee sannadkan
waa tahay dhegaystayaal mar kale cawaysin wanaagsan halkaan idinka dhegaysanaysaanna waa v o a arday badan oo ku sugan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxay wax ku bartaan hanaanka waxbarashada fog ee ardaygu isagoo xaafadiisa joogo waxbarashada dal kale uu markaasi qaadan karo haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho ayaa la kulmay qaar ka mid a ardaydaasi warbixintana noo soo diray
magaalada muqdisho oo ay ku yaalaan jaamacado kala duwan ayaa waxaa dhigtaa arday fara badan kuwaasi oo si toosa u dhigta iyo kuwo kale oo ayaguna ku xidhan dhinaca dibadda oo waxbarashadooda halkaasi kasii amba qaada qaar ka mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ayaana kula kulmay jaamacadda joobkay oo ku taala magaalada muqdisho waxayna igaga warrameen qaabka waxbarasho ee iminka ay waxbarashadooda ay u wadaan anu magacayga waxaa la cabdirasaaq macalin bashiir oo jooga magaalada muqdisho kana dhigta jaamacadaha dibadda ku yaalla anugu waddankayga jooga anugu baajkay kolley waxaan ku dhimay waddanka soomaaliya gaar ahaan waxaan ka soo baxay jaamacad ku taala boosaaso oo east africa university haddeerna waxaan diyaariyaa barnaamijka master degree programmeska oo waxaan ka diyaariyaa uganda jaamacad ku taala oo locafandish university qeybteeda muqdisho waxaan hoostagaleeyaa ama xiriir lala jaamacadda joobkii university oo ku taala magaalada muqdisho marka kolley barnaamijkaas barnaamij fiican waaye oo qof kastaoo soomaaliya jooga anfacaya sababto ah barnaamijyada ugu muhiimsan aan kuli ka faa'idaysano waxaa ka mid a annagoo waddankay joogno oo shaqaysanayno oo wax kasta helayno inaan waxbarashadii heer sare helno muhiimadda koowaad waxaa waaye qofka horta inuu waddankiisa joogo waa muhiim inuu waxbarasho sare helana waa muhiim laakiin waxaa waaye see barnaamijka laiskula keenaya dadku inta badan waxay xiiseeyaan inay aadan dibadda ay wax kusoo bartaan qof kasta wuxuu respect garaynaya wuxuu leeyahy dibadda dhan wax kusoo barto waddanka waxaa noqonaya qofka aqoon-yahan laakiin anagu taas ma aaminsanin waxaan aaminsan nahay in waddanka adoo jooga inaa waxbarti sababtaa waxaad fahamsan tahay key for education macnaha key for jobs macnaha furaha shaqa adaa hayo sababtaa waddanka waa joogtaa waa shaqaystaa waxna waa barataa laakiin qofka hadduu baaj dhameeyo maybe waa shaqaynaysa adoo shaqaynaya ayaad waxaa kuusoo baxay master programs dibadda ina aado waxaana khasab kugu noqotay inaad regular class dhigato jaamacadda meesha ku taalo marka shaqadii aad joogtay waa loosgaraynaysaa macnaha ma suurtagelaysa inaad shaqada sii wadato sii wadaa marka marka halkaas waxaa ka dhacaya inaad misgarayso shaqadaadii laakiin qofka asoo joogo shaqadiisu haystaa income fiican baa soo gelaya shaqadu hay shaqa ka badan buu raadinayaa online waxuu ku dhiganayaa waxaa kasii muhiimsan online baad barata maxaa ku barataa distance marka d l markii la dhaho qofku wuxuu ka fahmayaa inay tahay barnaamij khayaaliya laakiin waa barnaamij muhiima qof kasta anfacayso maxaa yeelay ilmaha ka korsanaysaa lacag waa helaysaa activity badan baa samayna sababta galaas ma xaadiraysa laakiin haddaad galaas xaadirto waxaa laga yaabaa in wakti badan aad ku loosgarayso meeshaas aad mataqana shaqadaada aad loosgarayso laakiin barnaamijkan master degreega programmisa qofka asoo waddankiisa jooga inuu barto aad baan usoo dhaweynaynaa dadka ay lamidka oo ardada ah oo jaamacada waddanka barto waxaan ku dhiirigelinayaa inay barnaamijka ka faa'idaystaan asoo waddankiisa joogo magacayga waa abubakar faarac cabdilaahi kana tirsan ardayda jaamacadda joobkey kana imaaday dalka banaankiisa waxaan ka imaaday sacuudi arabiya marka aan fiiriyay ardayda waxbarashada heerka ay u sareyso iyo qaabka ay u qabsadaan ayagoo waddanka joogaan waxna way bartaan wayna shaqaystaan micnaa markaan fiiriyay waxaa ila fiicnaatay in aan dalka aan dib ugu laabto kadibna aan ka ambaqaado jaamacaddii si aan micnaa heer sare u gaaro anoo joogo dalka marka barnaamijyo waxaa aan sii bilaabay micnaa anoo waddanka gudihiisa joogo in aan sii bilaabay sacuudiga maxaa ka baran jirta intaad joogtay micnaa sacuudiga weli intaan joogo wax aan ka baranaya malahan micnaha waxaan iska ahay dad micnaa meesha iskaaga tegay micnaa iskaaga noolaay nolol ahaan halkaana markaad soo laabata waxbarashada halkaana ku bilaa waxbarashada dib u bilaabay micnaha waxaan arkay marka ardaydan iskuloodka ahayn waxaan arkay nin walba maasha allah dadkii digrii qaar inay ahayn master qaar inay baaj yihiin micnaa marka waxay igu khasabtay inaan dib u bilaabo marka heerkayga waxbarasho marka sababtaasna waxay igu kaliftay inaan waddanka dib ugu soo laabto kana bilaabo jaamacad haddana maasha allah waxaan rajeynaa inaan heer sare aan ka gaaro marka jaamacadda aad dhigato qaybtee dhigataa ani public health public health aan bartaa hay ka waran hadda marka waxbarashadu maadaama muqdishona aada joogto muqdisho waddan nabada aad ka timid muqdisho timid wallaahi markaan ka imaado waddanka waxaan ka aaminsanahay والله horta ما شاء الله sidaan u maleynaa ma aysan naqanin waxbarashada waxaan arkay heer sare iyadoo ah ما شاء الله أنا marka waxa weeye- markaan imaanay niyadeedu waxay ahayd inaan imaado aan joogo isbuucyo ama laba isbuuc kadibna aan sii anbabaxbo inaan kusii nagaado niyadeed ma u ahaanbo micnaha sida anaa aaminsana laakiin hadda waxaan arkay meel aan ku daydo meel aan waxbarashada aan ka anbaqaado micnaha maasha- dhallinyarada waddanka markaan arkayna maa sha allah waa dad aan ku qancay qaabkii wax u marka wadaan waxbarashadii halkaan ama ku dhamaysan karaa heerkaan ku aan ku dhamay haye cabdirasaaq een, waxbarashada hadda waa ku socotaa bal ka waran dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii inta aada waxbarashada ku jirto o dhan waxyaabaha kala soo kulanta horta qofku markuu wax baranayo wuxuu iskaga jiraa in ee, howl aad u adag waxbarashaduna in qofka inuu barto waa wuxuu ilaahay ku hadeeyo Eh, because of dad waxaa jiro waxbarashada laga bixiyo oo mataqaanaa la gacan qabto laakiin anyway ma saamaxdo macnaha inuu qofkaasi heer master gaaro ama heer ph d gaaro laakiin aniga eh, inta badan waxbarashadeedii waxaan kusoo qaatay eh, si mataqaanaa iska fiican oo waxaan haystay family iyo handle gareeya family care gareeya oo waxbarashada markasta isku daya inaan ku guuleysto ilaa aan gaaray heerka ph d Eh, anigu waxbarashada markaan bilaabay dugsi hoose dhexaan ka bilaabay ilaa kalaaska eh, maxaan ku dhahaa twelve ama form four classeska aniga si saxan u dhamaystay kadib waxaan bilaabay eh, inaan galo badge aan bilaabo maadada la dhaho i t ama information technology Eh, marka maadadaas eh, intaan dhiganaya horta obstacles badan waa la soo kulmay Eh, waxaa ka mid a en, inuu macalin ajnabi wax kuu dhigayo Eh, adigana luqadii ay aada kugu adag tahay Eh, maybe inaad luqadda ku hadasho inaad macalin ka fahanto iska adkaanaysaa marka caqabadaha ugu badan ee igu soo wajahay waxaa waaye xagga languageka oo macalinka wuxuu dhigayo in fahamkiisa uu yaryahay maadaama aan barrier ka qabin luqadda ingiriiska laakiin markii u dambe at least waxaan sameeyey dadaal ah inaan ingiriiska maadada ingiriiska aada ugu guuleysto aan inta badan xataa laftigeeda macalin ka noqdo marka waxbarashada inta badan waxaa la dhahaa waa indirect colony macnaha waa gumaysi aysan cidna ku khasbay sababtaas wixii inaad soo kalaado inaad jaamacadda timaado inaad transportation soo bixiso inaad koostiga bixiso macnaha waa gumaysi haddana aan gumaysihayn Mhm.
laakiin gumaysigaasi waa gumaysi lagu liibaanayo Oo faa'iido badan oo keenayo.
faa'iido badan keenayo because of eh, hadda aniga master programmeska waxaan bartaa maadada la public administration ayaan ka diyaarinaya masterkayga marka kolley aniga masterkaas waxaan ku doortay eh, locally qofkaas hami buu leeyahay laakiin hamigayga insha allah waa fog yahay laakiin maadaama aan sheysa ku doortay inay tahay maado aada u fiican oo aada u ballaaran marka qof kasta oo jecel takhasuskiisa kolle uu ka fikira laakiin anugu taasaan doortay waxaana ku doortay anugu waddankayga joogo inaan waxaan dhalgarayn karo Eh, sababtoo ah eh, cost minimization baa jira macnaa waddan kale haddaad tagto uganda oo kale hadda aniga jaamacadda kafanish uganda ku taallaa inaan uganda tago kharashka igu bixi lahaa kole kharash aada u badan waay oo mataqaanaa noloshaydii jaamacaddii daily lifekii waxyaalo badan baa kusoo wajahaya loo baahan yahay inaad la maacamusho laakiin waxaa ka doorbida aniga in mataqaana locally aan wax ku barto anoo fursado badan ka faaidsanay sababta discussion badan baa sameeyay dad badan baa la sheekaystay laakiin hamigii wuxuu ahaa inaan waddanka dibadiisa mar aado laakiin weliga anigu waddan kama bixin Eh, inta badan waxaan ku waxaan lahaa waddan kale aad bal dadka environmentiga iyo jaamacadaha la sheegay dibadda lagu soo barto soo fiiri laakiin ima saamixin eh, later waxaan go'aansaday inaan waddan kalena joogo aan m b a ga iska diyaariyo magaalada muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey dhallinyarada ku sugan waxay horumar ka sameynayeen dhinaca waxbarashada iyadoo tiro ahaanna ay aada u soo badanayeen jaamacadaha kala duwan ee muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal ardayda ku dhaqan magaalada boosaaso ee puntland ayaa iyaguna fursado la mid ah kuwa ardayda magaalada muqdisho ka hela jaamacado dibadeed oo fasal ay ka qaataan ardadan ayaa u badan kuwa diyaariya shahaadada heerka labaad ee jaamacadda amaba master digriga loo yaqaano warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa ay noo haysa wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac haddii xilliyadii hore ardayda ka qalinjabisaa waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadaha ku yaal gudaha puntland ay wadamo shisheeye oo soomaaliya ka baxsan u aadi jireen heerka labaad ee waxbarashada master degree ayaa iminka waxaa iminka jaamacadaha iyo macadyada qaarkood ee ku yaal puntland ay iskaashi waxbarasho la sameeyeen jaamacado ku yaala wadanka dibadiisa sida hindiya bakistan suudaan iyo kuwo kale fursadahan waxbarasho ayaa ardayda qaarkood waxa ay wax ku bartaan waxbarashada fog ee distance learning waxaana inta badan ka faa'iidaysta siyaasiyiinta puntland iyo shaqaalaha dawliga ah howlwadeennada shirkadaha ganacsiga shaqaalaha hay-adaha qalaad ee fadhigoodu yahay puntland iyo bulshada inteeda kale jaamacadda amity university ee ku taala wadanka hindiya iyo macadka fishan international ee xaruntiisu tahay magaalada boosaaso ayaa iska kaashaday sidii ay u gaarsiin lahaayeen ardayda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha puntland inay waxbarashadooda ku qaataan dariiqada onlineka oo uu u sahlayo adeega internetku qaar ka mida ardayda wax ku barata dariiqada onlineka ayaa v o e da uga waramay sida ay uga faa'iidaystaan fursadahan iyaga oo ku sugan gudaha soomaaliya bismillahi waxaa la yidhaahdaa cumar ciise maxamed waxaan ahay madaxa hogaanka ganacsiga shirkadda golis waxaana aan qaadanaa duruus aad iyo aad u kala duwan oo baaxad weyn oo master of business administration qaybta international businesska marka aad iyo aad waxbarasho u ballaaran oo dhinac walba taabanaysa baanu ka faa'iidaysanay waana wadnaa semesterka labaad baa hadda noo socda waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay guul noogu dhammaato waana aqoon aad iyo aad waasac u ah oo taabanaysa dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka ka waran dareenkaaga adigoo jooga xafiiskaaga haddii laguu sahlay inaad halkaa cashiradaada ku qaadato wallaahi waa fursadaan heli karin waana uga mahad celinayaa dhammaan intii noo fududaysay oo ay ka mid yihiin fishin international oo hawshaas wax badan ka soo qaatay iyo dowladdiina siisay oo deeqdan waxbarashona siisay iyo jaamacaddii hawshaa noo hortay inta waa uga mahad celinaya waana fursad qaaleh magacayga xarees saalex baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online waxaan bartaa international business oo m b da ka tirsan hadda waxaan ku dhex jirnaa semesterkii labaad oo runtii waxaan u aragnaa fursad fiican oo wakhti aan u baahi qabnay oo aysan waddanka ka jirin waxbarasho sare ku soo aaday materialiska iyo qualitiga aan ku haysanaana runtii iyadoo free ah ayay haddana waxay tahay qani marka waa arrin aan u aragno fursad yacni ilaahay uga mahadinayno aan uga mahadinayno dadkii isku howlay oo soomaalida ahaa oo fishan ka mid tahay iyo mastarka dibadda ayaa loo aadi jiray haddii la soo dhoweeyey oo dalka gudihiis la keenay maxaad ku odhan lahayd bulshada ku dhegaysanaysa baahi badan baa waddanka ka jirta oo waddanku muddada dheer uu burbursanaa oo waxbarashadu gaabka galay iyo weli inaysan waxbarashada brefadkaayoo la aasaasay mustawaha gaarin labadaba marka la isku daro waxaa la fahmayaa baahida weyn ee jirta marka waxaan kula talin lahaa ardayda barnaamijka ka faa'iidaysan kara oo waddanka ku sugan inay tahay fursad qaaliya oo ay uga soo kaban karaan gaabkii iyo duruuftii jirtay magacaygu waa cabdikaafi xasan jaamac waxaan ka mid ahay ardada dhigata brogramkan heerka labaad ee masterka jaamacadda amity university gaar ahaan maaragtay qaybta maamulka maaliyadda ama financial managementiga weye mastarkaygu waxaana noo fududaysay macadka fishan college oo runaantii host gareeyey oo maaragtay boosaaso in imtixaanka lagu galo oo maaragtay lagu qaato halakan maaragtay duruusta qaarkeed xitaa facilitate gareeyay dad facilitators oo fududeeya hawshaas keenay runaantii waana program wanaagsan aad baan uga mahad celinaynaa in aanu helno fursadaas run ahaantii aniga waa nasiib gaar waa ii tahay iyo fursad gaara waa iswaafaqsan yihiin fildiga hadda aan dhigto oo ah maaragtay maamulidda iyo kontaroolka maaliyadda iyo shaqadaydu maadaama hadda shirkadan weyn oo hadda combanigan golis maaragtay telecommunication company aan ka ahay maaragtay hanti dhowre run ahaantii waa fursad fiican oo wixii aanu baranaynay iyo ay iswaafaqsan yihiin iyo shaqadayadii run ahaantiina dee waa garanaysaa markasta oo ay iswaafaqsan yihiin culumta aad faaiidmaaragtay aad dhiganaysid si camaliya ama practicala aad u tadbiiqinaysid oo u dhaqangelinaysid waa khasab inay wax ka bedelayso shaqadaada iyo horumarkaaga
dabcan macalimiinta aad wax ka barataan hindiya ayay ku sugantahay haddii wax idinku adkaadaan yaa idin caawiya
walaal sidaad la socotidba adduunka hadda waa global oo hadda telecommunicationkii maaragtay iyo wixii iyo internetkii iyo fursaduhu aad bay u badan yihiin material aad u badan run ahaantii baa lanoo keenayo bugaagtii iyo fideoyadii iyo kulliga ku jira sidoo kale internetkii iyo maaragtay maktabadihii kaleeto iyo access buu leeyahay qofka hadduu internet maaragtay fiican haysto marka run ahaantiis ma lihiin wax hadda idinka xanimi karo ama problem caqabad idinka qabsan kartaa kala fogaanshaha waddanka wax laga baranayo iyo waddanka wax lagu baranayo dhibbay keenaysaa isma lihin
maxamed mire axmed arday ka mid a ardada wax ka barata jaamacadda amity ee distance learningka ah ee masterka jooga boosaaso waa gartay maxamedow adig qaybtee barataa anna waxaan bartaa master of finance ama controolka maamulka iyo ilaalinta maaliyadda haye maxamed waa shaqaysaa baan u malaynayaa ha waa shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa logisticska ama supply chain waxa soo adduunka looga yaqaan bal ka waran marka caqabad ma kugu tahay shaqada iyo waxbarashada caqabad waxay ahaan lahayd markii aan waqtina shaqada joojiyo waqtina ama aan xirto sidii waaga hore dhici jirtay dadku marka ay masterka diyaarinaya inaan u aado waddan kale laakiin hadda waxaa la iigu keena waddankaygii waxaan ku haystaa internetka oo xafiiskaygaan ka access garayaa waxaan helaa fasilitiskii loo baahnayo o dhan hadday tahay macallinkii online usoo gelaya hadday tahay duruustii oo lasoo gelinayo hadday tahay wixii su-aalaha oo aad weydiinayso kadibna jawaab lagu siinayo hadday tahay baaris adiga laftaada maadaama masterka qofku gaaray waxaa laga rabaa guide un baa lagu noqonaya ama hage laakiin adigaa baaran doona culumta waxyaalaha baranayso marka waa fursad adigoo xafiiskaaga jooga aad ku heshay waxbarashadii aad wakhtiga dheer ku bixi jiray oo wadamada dhaadheer loo aadi jiray oo duruufaha wadamadaas iyo taada iyo wax badan ay marka dambe iswaafiqi waayi jireen oo dhibaatooyin kala kulmi jireen ardada meelaha tagta in badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan puntland una baahnayd inay barato culumta sare ee waxbarashada ayay u saamixi weydaa iyaga oo tixgelinaya kala fogaanshaha qoyskooda iyo dhinaca shaqada ay hayaan waxaa kaloo dhacda qof shaqo fiican ku haysta waddanka gudihiisa inuu joojiyo si uu waxbarashadiisa usoo dhammaystiro laakiin tallaabadan ayaa ah mid meesha ka saartay duruufaha ku adkaa in badan oo ka mid ah dadka jecel inay aqoontooda horumariyaan sidaasi waxaa v o eeda u sheegay abshir cumar huruuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed kuna sugan magaalada boosaaso runtii waxaan u arkaa fursad qaali ah oo aan horey waddanka uga jirin tusaale ahaan waxaa jirta dad badan oo doonaya inay ka faa'iidaystaan culunta sare iyagoo waddanka joogay aan ka saamixi karaynin inay ka tagaan howlahooda iyo reerahooda arrintaas waxay ku kalifi jirtay inay iska joogaan ay waxbarasho seegaan ama wax horumara aanay samayn sidaa dhiggeeda intii fursad u heli kartay inay waddamada shariyaha u dhoofaan oo aadaan waxay ku khasbanaayeen inay meheradooda xiraan camaladii iyo shaqooyinkay hayeen ay ka tagaan si ay wakhti u siiyaan iyo dhaqaale inay dibadda iyo meelo fofo wax kusoo bartaan oo ay markaa dib ugu soo laabtaan hadda taas oo dhan waa laga gudbay horumarka hadda deegaanka ka jira ama waddanka ka jira ama hadda qaabkan casriga wax loo baranayo waxay u sahashay arday aad u fara badan oo waddankana waxtar u leh in ay iyagoo shaqooyinkoodii haysta ay waxbartaan dad tayo sare oo waxbarasho leh iyo kartina waddankii iyagoo howlahooda haysta ay waxbartaan isla mar ahaantana waddankii ay wax u siyaadiyaan marka waa fursad qaali ah runtiina mahad ilaah baa leh laakiin dhammaan inta fursaddaasi heshay sida fishin international iyo dhammaan jaamacadaha kale ee fududeeyey in iyaga oo tobannaan kun oo mayl u jira barahan haddana ay mataqaanaa dadka usalaan waxbartaan kobaca isgaarsiinta ka howlgasha gudaha puntland oo waayadan dambe si xawli ah u socda ayaa u sahlay in arday badan oo soomaaliyeed ay wax ka bartaan jaamacada ku yaal wadamo fogfog oo ka baxsan gudaha soomaaliya iyagoo jooga waddanka gudihiisa islamarkaasna fursad u hela inay shaqaystaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
waatay dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a idinkoo markaasi dhegeysanaya barnaamijka waa go-aankaaga si ka duwan sidii xilliyadii hore tiro badan oo arday oo ku nool xeryaha dhadhaaba ee dalka kenya ayaa hadda waxbarasho jaamacadeed hela fursadahaas batay waxaa qayb ka ah waxbarashada fog oo lagu soo daray hanaanka ay ardada dhadhaab wax ku bartaan wariyaha v o a ee xeryahaasi aadan xasan tarax ayaa warbixin umuurtaasi ku aadan noo soo diray inaad ku hamiso waxbarasho jaamacadeed adiga oo ku nool xero qaxooti waa arrin ay dad badani ay u arkaan khiyaali balse xaqiiqdii arrinka xeryaha dhadhaab oo rubac qarni dhisnayd waa ay ka duwan tahay kumanaan dhalinyaro ayaa sanad walba ka baxa dugsiyada sare ee xeryaha inkastoo tiro yar ay hesho jaamacad taanina ma aha inay keeneen buunto hoose balse waxay haleeli waayeen fursadii oo waxaa la ogol yahay oo keliya tiro yar oo cayiman taasoo lagu kala soocayo buundooyinka hore keliya sanooyin kadib iyo aad moodaa in jaangooynta laga gudbayo oo loo gudbayo in tiro badan ay ku xaroodaan jaamacadaha dalka kenya sababta ugu weyn ee keentay inay kororto tirada galaysa jaamacadaha ayaa ah in jaamacadihii dalka ay bilaabeen inay xarumo ka furteen xeryaha iyaga oo badanaa ka dhigay in waxbarashadoodii mid lagu dhigto masaafo amaba distance learning waxa afka qalaad loogu yeero midda labaad iyo ah in hay-adihii deeqaha waxbarasho bixin jiray ay dhaqaalo ka badan kii hore heleen taasina ay kordhisay tiradii horey u bixin jireen jaamacadda kenyatta oo ka mid ah jaamacadaha dalka kenya ayaa markii u horeysay hirgelisay in shahaadada sare ee digriiga loo yaqaan ardayda waxbarashada heerka sare jeceli ku diyaarin karaan xeryaha iyaga oo qaadanaya shahaadada ay bixiso jaamacadda kenyatta arrintan ayaa ku timi heshiis iskaashi oo dhexmaray maamulada jaamacadaha kenyatta iyo qaar ka mida hay-adaha deeqaha waxbarasho bixiya iyada oo arrintani noqonaysa tii ugu horeysay ee nooceeda ah ardayda dugsiga sare marka ay waxbarashadooda ku dhammaystaan xeryaha waxa ay shahaadada digriiga kusoo diyaarin jireen dibadda dalka amaba caasimadda oo masaafo ahaan aada uga fog iyada oo kharash xad dhaaf ahina ku bixi jiray hase yeeshee tallaabadan oo ah mid lagu farxo islamarkaana loo qaaday dhinaca wanaagsan ayaa waxa ugu horeyn faahfaahintaasi dheer inaga siinaya mark okelo oo ah guddoomiyaha ururka deeqbixiyayaasha skolashibiyada waxaa bixiya hay-adda d r c iyada oo ay maalgeliyaan hay-adda u n h c r iyo kuwa kalaba tirada ka faa'iidaysta waxbarashadan waxa ay ku xiran tahay sida loo helo deeqo maaliyadeed hay-ad kasta waxa ay leedahay sifooyin ay ku bixiyaan deeqahan sida aan u soo kala xulanana waxa ay tahay annagoo u eegaynaa buundooyinka ay keenaan tacliinta sare ee heer jaamacadeed ayaa tobankii sano ee u dambeeyey marba mar kasii dambeysay cirka isku sii shareeraysay iyada oo wadanka ay ka aasaasmeen jaamacado tiro badan sidoo kalena tallaabadan ayaa dhiirigelin weyn siinaysa in xataa la isku dayo in xeryaha laga hirgeliyo qorsho suurtagelinaya ku diyaarinta shahaadada waxbarashada ugu sarreysa ee b h d da ardayda dugsiyada sare ka baxay keliya ma ahan kuwa hela jaamacadaha masaafada balse waxaa iyana fursadaas looga faa'iideeyaa macalimiinta dugsiyada hoose iyo dhexe kuwaasoo kor loogu qaadayo xirfadooda nasiib maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta waxa uu iiga waramay sida ay wax u barteen iyo waxa ay ka faa'iideysteen
barnaamijka macalimiinta waxbarashada lagu talagalay ee biwanka wuxuu bilowday sanadkii labada kun iyo tobankii wuxuuna ka bilowday xerooyinka dhadhaab xero walba waxaa la tababaraya macalimiin toddobaatan ah macalimiintaas oo dhigaan dugsiga hoose waxaa xero walba mar walba tababarka uu ku bilaabanaya toddobaatan macalin xerada ifo dhagaxleeya hagadheer marka isku jir saddex hara laba boqol iyo toban ayaa ka faa'iideysanaysay sanad walba wuxuu soo bilaabay sanadkii labada kun iyo tobankii sidoo kale labada kun iyo kow iyo tobankana waxaa ka qayb gashay macalimiin kale oo sidoo kale laba boqol iyo toban ah labada kun iyo laba iyo tobankana sidoo kale macalimiin kale ayaa ka qayb gashay oo laba boqol iyo toban saddex hara ah macalimiintaas waxaa la barayay habka teaching primary teaching methodology oo ah habka ardayda dugsiga hoose wax lagu baro waxaa bixinaysay oo isboonsogarinaysay hay-adda afsi waxaana kooska bixinaya macalimiin ka socda jaamacadda mount kenya university tiro cayiman yaa sanad kasta gasha macaadyadan kuwaasoo xarooda bisha iskuullada ay fasaxa yihiin waxaan xero walba markii aan qiyaas ahaan fiirino waxaa ka faa'idaystay ilaa laba boqol iyo konton ilaa laba boqol iyo toddobaatan macalin hasha xero marka xerooyinka dhan markii la dhaho ilaa toddoba boqol oo macalin ka faa'idaystay tusaale ahaan macalimiinta maxaa la barayay oo ay ka faa'iidaystanas leedahay
run ahaantii kooskan oo biwanka ah macalimiinta wuxuu u anfacay mataqaanaa si zaa'id ah sababtoo ah macalimiintan iskuullada ka dhiga xerooyinka waa macalimiin soo bogay iskuullada iskuulka sare ee secondariga qof markuu iskuulka uu bogo secondarigana markiiba maaha ma helo markiiba koosas ama mataqaanaa waxyaala waxbarasho dheeraad oo hore uu ka helayo marka qofka waxay ku qasbi inuu shaqo raadsado shaqada ugu badan marka qofka uu helayo oo markuu xerada u joogana waxaa u badan macalinnimo marka macalimiintan markay iskuulka bogeen ayagoon khibrad dheeraad lehen oo ah untrained teachers ama u t ayay shaqada bilaabaan marka tan waxay u sahlaysaa marka inay ka dhigto train teachers macalimiin u tababaran sida loo baro ardayda primariga marka aad bay uga faa'iidayaan waxay baranayaan qaababka ilmaha ardayda loo handal garayo ama loo baro loo qaabeeyo sida loo kontarolo sida mataqaanaa wax lagu fahansiiyo ardayda yaryar ilaa glass one two three wax oo dhan ilaa cunuga si walba qaab walba wax lagu fahansiiyo marka aad bay u anfacday sidaa ogna aniga waxaan ka mid ahaa macalimiinta ka faa'iidaysatay run ahaantii waxaan ka faa'iidnay wax wax aad u weyn keliya ma ahan jaamacadaha waxaa xeryaha ka hirgalay hase ahaatee waxaa iyana jira dugsiyo sare oo ay dhigtaan arday tiro badan kuwaas oo marka loo eego xeryaha oo keliya ay ka jiraan shan dugsi sare oo ah kuwo dawli ah iyo labaatameeyo kale oo kuwo gaar loo leeyahay kuwaas oo marka la isku daro ay ka soo baxaan arday tayo iyo tacliinba leh dhinaca kale waxaa iyana jira dugsiyo hoose dhexe oo iyaguna ay sanad kasta ka soo baxaan arday tiro ahaan ka badan kuwa ka soo baxa dugsiyada sare kuwaas oo ay dhinac socdaan macahadyo lagu barto luuqadaha iyo xisaabaadka oo iyaguna dhinacooda iska soo taraya isku soo wada duubow guud ahaan kaalinta waxbarasho ee xeryaha ayaa la oran karaa waa mid gaadhay meel wanaagsan islamarkaana hiigsanaya meel halkaa ka sarraysa iyada oo wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay soo kordhayaan dugsiyada iyo goobaha waxbarasho ha ahaato kuwo gaar loo leeyahay amaba kuwaba hayadeed taas oo haddii ay sida u sii socoto u muuqata mid waxtar badan u yeelan karta dadka ku nool xeryaha aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oon la socodsiinayey warbixintaasi uu ka soo diray magaalada dhadhaab waa xerada qaxootiga dhadhaab aan idhaahdo haatana dhinaciisu ugaanta aynu jaleecno waa heestii heelow hoobilow iyo fanaanadii maryan ruun
saxda roobku sanadada sugaya sankayga saarano isoo carfayse saxan saxda roobku sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse
waa tahay heestaasi ee helow hilowle iyo maryan ruun halka aan ku dhaafno haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaga oo uu marti noogu yahay cabdiraxmaan axmed obsiiye cabdiraxmaan geeljire oo shahaadada b h d-ga ka diyaariyey magaalada chicago ee dalka maraykanka ahna sarkaal ka tirsan jaamacadda camuud ee somalilan cabdiraxmaan geel jire ayaa waxa uu markaasi sheegayaa ama qaadadhigi doonaa faa'iidada ay ka heli karaan ardayda soomaaliyeed waxbarashada fog waxaana markaasi waraysatay falastiin axmed iiman oo waraysigan inoo qaatay
cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowo barnaamij xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waan soo dhawey hore waa baxsan tahay falastiin marka la yidhaahdo distance learning ama waxbarashada fog ee uu qofku waxbarto isagoo aan iskuulkii joogin n bal micnaheedu waa maxay n maxayse uga duwan tahay waxbarashada kale ee uu ardaygu tegayo iskuulkii ama jaamacaddii waad mahadsan tahay falastin adig iyo shaqaalaha voice of america iyo ummadda soomaalida inay dhegaysanaysaba aad iyo aad aan idin salaamayaa waanan ogahay halkanka aad ugu jirtaan inaad dadka soomaaliyeed wacyigelisaan xagga waxbarashada taxriifka iyo waxyaabahaasi haddii aan su-aashaada usoo noqdo horta waxbarashadan la yidhahda distance learningka ama waxbarashada meesha fogoo laga baranaya waqti horey soo bilaabantay kolbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologiga iyo iyo iyo iyo iyo qalabka lasoo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale waxa weeye waa adiga oo gurigaaga joogo weliba tan hadda waktigan casrigaa socota haddii aanu ka hadalno aynu tii qadiimkii ka tagno tan hadda socotaa waxa weeye adigoo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaad doonto airportka jooga ayaad classkii ku dhex jirtaa classkii kuwa classka dhiganayay ee laftigooda classka ku dhex jiray ayaad classkii kula dhex jirtaa oo waxa ay samaynayaana aada la samaynaysaa maxaa ku rahay macallinka wax u dhigayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa weliba waxay dheer tahay waxaa laga yaabaa marka calaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macallinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiisao dhanba uu soo jeedo waxaa laga yaabaa inuu toddobaatan boqolkiiba lixdan boqolkiiba macallinkaa ka qabsado laakiin ka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tole macallinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu toban jeer ku ceshado oo labaatan jeer ku ceshado oo uu intaa dheer yahay jaamacaduhuna inta badan hadda dee konton boqolkiiba waxbarashadoodu waxay u bedeleen jaamacadii doonta ha ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada online-ka ah waayo dadki waxay noqdeen mashhuul beelo kala duwan bay joogaan marka technologiga koray ee hadda jira ayaa wuxuu u suuro geliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay ay baadadka la kala baxdo oo ay beri dhow waxa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahday dhammaan field kasta oo waxbarasho imika class kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online jaamacad kasta waxay leedahay class dee qaabkii asligii loo barto ee la yaqaanay traditional classka la yidhaahdo iyo qaabkan online-ka aba jaamacad kasta imika way leedahay marka taariikhdaa wey bay leedahay technologiga iyo waktigaa lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhaheeda si fiican loo gurto n marka maxay tahay duruufaha keena in qofku uu u weecdo dhinaca kale ma laga yaabaase markay noqoto inuu qof ma laga yaabaa markay noqoto hadda imtixaanada oo kale ama fahamka oo kale in ardayda qaar ay ku adkaato in ay iyagoo aan galaaskii joogin ay ay wixii casharadii laga rabay ama assignmentigii laga rabay ama imtixaanadii ay ku adkaadaan oo ardayda qaar aanay u shaqaynaynin waxbarashada iyagoo aan galaaska joogin ay waxbaranayaan caqabado ma ka yimaadaan dhankaas horta waxa shardi waa runta waxyaabaha yacni caqabadaha ka iman kara ka mid bay tahay laakiin waxa weeyaan qofku horta marka horese waxa laga rabaa isaga niyadiisa inuu la yimaado macallinku sidiisaba halkuu doona ha joogo jaamacaddu doona ha jooge macallinku wuxuu ku siinayaa wa waxyaaba yaroo gaagaaban buu macallinku ku siinaya waxa la tips la yidhahdo ayuu kusii siinayaa laakiin siddeetan boqolkiiba waxaa laga rabaa inuu ardaygu la yimaado dadaalka waxbarasho inuu la yimaado marka waa mas-uuliyad ardayga saaran mas-uuliyadda macallinka saarani marka uu intaa gaadhsiiyo ardayga u taalla inuu wixii ka faa'iidaysto imtixaanada iyo waxaan imika horumarka la sameeyey e waxay computer baa saxayaba macalimiinta qaarkood maba saxaanba macalimiinta xataa traditional classeska classyada asliga ah wax ku dhigaa laftigoodu waxay leeyihiin dhaqano kala duwan oo imtixaanka loo qaado waxaa laga yaba inuu macalin ku idhaahdo adigoo classkii caawa la jooga inuu ku idhaahdo imtixaan ka qaado guriga kaa soo shaqey yani take home take home exam imtixaanka la yidhahdo guriga kaga soo shaqeya inu ihahdo macallin kale waxa laga yaba inu ihahdo okay waxaan ka dhigayaa maxaan ku dhaday run iyo been macallin kaba dhaqan buu leeyahy marka taasi horta caqabad weyn oo hortaagan ma aha fahamka ardaygana dee macallinkii had iyo jeer imika waxbarashada online-ka macallinkii had iyo jeer iyo ardaygiiba way is arkayaan iyo ardaydiiba way is arkayaan way kulmayaan wakti bay kulmayaan weliba waxay kaga fiican yihiin kuwani waa qoraal inta badan qoraalkaa la soo gudbinayo iyo cod la arkayo oo oo aad daawanaysid marka waxa laga yaabaa labaatan arday markay macallinka su-aal weydiiyaan oo class wada qaadanaya labaatankaa arday labaatankaa su-aalada kala weydiiyay inayba kugu fillaataba ood ka maarantida macalinkaada waa su-aal weydiisid ood arday kasta arkaysid macalinka su-aasha weydiinayo marka runtii xagga fahamka waxaan qabaaba waxa kaga faham fiican waxbarashada onlineka oo waqti waxbarashada onlineka in qofku waqti badan gelinayo ee uu arkayo macalinkii ardadii kale sida ay interaction ula sameynayaan ay isku dhexgelayaan ayaa waxay suuragelaysa inuu macalin inuu ardaygaas wax badan wax badan ka faaidaysto oo walba dee labaatan jeerna ku ceshado marka runtii waa waa dadaal gaar ah oo ardayga looga baahan yahay inuu waxaa fahmay inaanu fahmin n marka la fiiriyo kale imtixaanadoo kale n haddii ardayga aanu mar iskuulkii fadhin oo macalinka aanu fiirinaynin ama qof kaloo ilaala aanu jirin ma laga yaaba in ardayda ay u fududaan karto mararka qaar in ay imtixaankay qiyaamaan oo kale in ay haystaan buugaag ama kombyuter oo kale oo markiiba ay su-aalihii ama googleka ama nidaamyada kale wax loo raadiyay intay u raadiyaan ay dhinacaas keeni karta in imtixaanadii aanay sidii loogu talagalay markuu ardaygu galaaska fadhiya aanay u dhicin ma keeni kartaa taas horta sideedaba waxaa la yidhahdaa in qish la sameeya jaamacadaha ama waxbarashada dhan waa ka xaaraan ama markaa ha lagu arko oo isha ha lagu hayo ama yaan lagu arkin oo waxa la dhaha academic dishonest baa la yidhahdaa arday lagu qabtana mamnuuc bay ka tahay waa lagu ogolyahay dee haddii waxay ku xidhan tahay kulba su-aasha lagu weydiiya haddii waxyaabaha qaarkood dee baadhis baaba lagaaga baahan yahay waa inaad xilli soo baadho oo aad buugta kala soo akrido oo aada soo baadho oo haddii mawduuc laga hadlayo mawduucaasi buugta kale maxay ka qoreen aqoon-yahanada kale maxay ka yidhaahdeen inaad keento dabeedna adiguna aad fikradaadi iyo aqoontaadi aad kusoo darsato meelaha qaarkood waa loo baahan yahay had iyo jeerna dee waxaa la siiyaa heshiiskaasa ardayga lala galaa waa laga yaabaa arday inay isku dayaan inay wax xayimaan laakiin waa la ogaadaa inta badan oo waa la helaa waa la ogaan karaa ardaygaas inuu wax xayimaya mid kale midda kale qofku haddii uu la yimaado aniga qoraalkayga ingiriiska masaa-isha aan bixinayo jawaabteeda aan bixinayo ayaa xataa laga fahmi karaa inaan wax xayimay iyo in kale iyo inaan wax xayimay iyo in kale waa la baari karaa jaamacadaha waxay leeyihiin dee meelo la geliyo oo saa inta loo geliyo haddii aan wax soo xaday markaaba la ogaanayo oo la garanayo waxaan in falastiin ay hore u qortay ama ay falastiin hore u tiri dabeedna ardaygana waxan uu soo xaday marka runtii marka la dee kalaasyada dhexdooda xataa marka imtixaanada caadiga la qaadayo imika jaacadaha maraykanka oo kale anu halkan arday baan kaha dhowr arday baan kahay in badan ilaa muddo toban sanaba ku dhow jaamacadda xitaa kalaaska macalinku ma ilaaliyo waxa weeyaan waad ka xishoonaysaa inaad arday kale warqadiisa eegtid macalinku iskaga baxaa calaaska maba ilaaliyaanba wuu iskaga baxaya hadduu doono halkaasuu fadhidaa joona halkaas ku ag fadhiya xalin halkaas ku ag fadhidaa hadduu xataa gala weydo waa iska kaxasaa warqadan iska dhiibaysaa ma qishisid yani waa xaaraan ah bay tahay oo ma qishisid sharafna kuma aha haddii lagu qabtana jaacadda laga eraya marka waa mas-uuliyad qofka saaran oo dee qofka hadduu rabo inuu waxbarto oo qofku qof weyn yahay oo heer jaamaciyadna uu gaadhay inuu wax qisho oo uu soo xado suuragalba uma aha dee qofkii dee raba inuu inuu maaragtay marka intaa
waa mahadsantahay markana su-aalihii dhegeystayaasha magacaaga meeshaa joogtid iyo su-aasha walaal aa qabtid walaal magacaygu waa mikaail jibriil waxaan joogaa columbus ohio state waxaan weydiin lahaa aqoon-yahanka distance learningka san ognahay faa'iido badan uu leeyahayo waxaa kamid a waktigii qofka waa self study oo kale qofka inuu isagu wax isbari karo laakiin so dhanka kale lama dhigi karo waa arrin practicalkeeda oo kale yaryahay oo inta badan si yaryuun ah su-aasha koowaad waa taas talabaad waxay tahay sow kuma habboona un qof aqoontiisu marka horeba aada u dhisnayd oo yacni dhamaystir oo kale sii ah oo yani lagama bilaabi karo qof cusub oo ama aqoontiisa marka horeba aysan dhisnayn inuu halkaa ka bilaabo waa mahadsan tahay haye cabdiraxmaan aada buu umahadsiya waana su-aal qiimale weeye horta number one imika dee waktigan hadda la marayo ee technolojiyadu ay marayso walaal adiga la socdo oo dhaktar waxa laga yaabaa talyaaniga jooga iyo dhaktar columbus haya jooga iyo ku south africa jooga waxa laga yaabaa patient istanbul oo turkiga jooga in ay wada daweynayaan wada qalayaan oo horta technologiga halkaasu gaadhay oo waxbarashadii xataa onlineka imika iska wadaaf waxyaabihii kale xitaa caafimaadkii baa loo bedelay marka waxan waad arkaysaa waad dul taagan tahay macalinkii waad arkaysaa oo dee macalinkii oo wixii soo duubay waad arkaysaa oo kalaaska oo toban jeer dhegeysanaysaa marka xagga braskiina waad samayn kartaa oo taa laftigeeda de waxyaabaha scienska o dhan imika online baa lagu qaataa oo jaamacadaha ugu waaweyn maraykanka oo ay kamid tahay columbus ohio state university oo jaamacadaha ugu waaweyn gobolkaa joogto oo kale ama hartford oo kale elite university kuwa la yidhahdo oo dhan jaamacadaha waa yale oo kale dhammaantood online bay bixiyaan dhammaantoodna kuwa sciensa iyo kuwa kaleba way bixiyaan marka taasi waxa weeyaan waxa weeyaan waa taa maxaan ku dhahay xagga de maaragtay qofku isaga ayuunbay ubu xilkaas saaran yahay macalinku inta kuu sheega waa in kooban adigu inaad baraskaas badan samaysid kuna noqotid waa mid adiga ku saaran tan kale waa runtaa oo qof aqoontiisa inay soo dhisanto waxa weeyaan waa loo baahan yahay oo inta badan waxaa la dhiirigeliyaa in dadka graduate levelka gaadhay tusaale ahaan high school ka soo baxay markaa haddana digreegii koowaad bachelortii qaatay oo kale in ay markaa haddana qofku ishubiyo inuu qoraaladiisa iyo wax walba uu ka bixi karo inuu qofku waxbarashada ka sarreysa ama b h d da ama masterka oo kale way u fududaanaysaa inkastoo kuwa online ho oo bachelor ay jiraan oo jaamacad kastaana ay bixiso noocay doonta ha noqote haddana qofku wa- waxa waxa fiican baan anigu khibradeyda iyo aqoonteyda odhan lahaa wixii ka sarreeya bajularta inuu hadduu online ku qaadan karo uu ku qaato oo isagoo shaqeynaya weliba waa xilliga lagu mashquulsaya marka bajularta la dhameeyo dee qofku uu dhowr labaatan jir yahay uu shaqo u baahan yahay inta badan oo uu markaa uu kaga bixi karo marka waa runtaa waa mid meesha taalla aqoontaada baska waa inay dhisnaataa levelkaa doonta taagno laakiin aqoontaada baskii waa inay dhisnaataa haddii waa mahadsan tahay tusaale ahaan dhalinyaro badan oo waxaa jirta ama afrika joogta een, ama carabaha jooga bariga dhexe u baahan in jaamacada maraykana ay dhigtaan een, maxaa muhiim ah inuu ardaygu heli karo oo ama qalab ha noqoto ama een, agab kaleo waxbarasho ha noqote inuu haysto si uu u helo waxbarasho een, jaamacadda uu doonaya horta falastiin jaamacadaha onlinekii iminka waxaad moodaa berigii hore inay ka qaalisan yihiinba jaamacadihii kale oo onlinekii koorsada onlineka inay koorsooyinkii kale ka qaalisan tahay berigii hore waxaa la islaa mar haddaan class la imanaynin way ka jabnaanay laakiin iminka way ka qaalisan yihiin Eh, taasi waa iisiyode waana dhaqaalo wax jirta ta labaad eh, meesha taala horta wax badan looma baahno waa internet iyo inaad haysatid iyo computer iyo intere lagaa maarmaanka computerka ayna wada naqaana dee emailka iyo inaad googleka wax ka baaran kartid iyo waxyaaba noocaasiya ta kale meesha taala waxa weeye waxaa jira imika koorsooyin bilaash ah oo caawa haddaad u baahantid ood rabtid inaad baratid introduction to computer yani wuxuu doona ha noqday fiilku doona ha noqday amaba maantada haddaad u baahantid inaad baratid journalism for example eh, saxaafadda oo kale inaad wax ka baratid for social change saxaafadda oo kale doorka ay ka qaadato inay mujtamaca bedesho haddaad wax baratid intaas oo koorsoo bilaasha iminka jira iminka waa laga eh, jaamacadaha maraykanka oo dhani hadday tahay eh, waxaa jira website la idhaha coursera coursera waxaa sameeyey laba macalin oo gabadh iyo wiilka ah oo stanford macaliminka ah oo yidhi war eh, waxbarashadani aynu dhigano classkan aan dhigano miyaanay habooneyn in adduunkana aynu sadaqad ku siino oo marka adigoo xamar jooga ama boorama jooga ama hargeysa jooga ayaad maanta waxbarasho bilaash ka qaadanaysaa jaamacadahaas oo bilaan lacag ah oo aad eh, caawa haddaad u baahatid inaad jaamacad maraykan ku taala inaad wax ka dhigatid maadada aad doontid inaad dhigatid project management history language waxay doontaa noqotee imikaad dhigan karta bilaashna way kuu tahay Waa mahadsan- coursera coursera oo kalaa bixisa Ah. Een, waa mahadsantaha markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogtid iyo su-aasha aad qabtid falastiin waa mahadsan tahay Eh, waa Cabd- waa cabdishaaq maxamed xayir oo kasoo hadlaya magaalada garowe Een, waxaan rabaa een, cabdiraxmaan inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeye ardaygu markuu ku baranayo een, internetka waxbarashada een, waxaa jira arday kaleeto oo toos u qaadanaya waxbarashadii marka ardaygan onlineka wax ku baranaya iyo ardaygaa kaleeto oo macalinkii toos u horjooga dhanka waxbarashada ma ka sinaanayaan Een, maxaa kaleeto dhaariya ayuu helayaa tan kaleeto aan raba inaan weydiiyo waxa weeye een, inta badan waxaa la qadariyaa een, waxbarashada qofku uu tooska usoo qaato oo asagoo galaaska xaadiraya uu soo qaato marka een, maxaa faa'iida ayaan ka helayaa markaan waxbarashada internetka kusoo qaato maadaama bulshadii ay tixgelinayso ee, waxbarashadii kaleeto oo caadiga loo qaadanayo labada su-aalood baan rabaa inaan weydiiyo waa mahadsan tahay Een, haye cabdiraxmaan cabdirsaaq aad baad umahadsan tahay horta em, labada eh, eh, ka ardayga onlineka ku baranaya iyo ka kaleba horta waxbarashada jaamacadaha ay bixiyaan ka classka ugu tegaya iyo ka em, em, onlineka ku baranayaba khidmad isku midaa la wada siiyaa fariinta macalinka gudbinayo si isku mid ay u wada gaadhaa macalinka lectureka isagoo duubay ayuu ardaygu arkaya oo u daawanaya marka inaad class ugu tagtid iyo inaad online aad garowe kasoo geshid maanta waa isku mid anigoo maanta jikaago jooga iyo adoo garowe jooga ayaa class wada qaadan kara jaamacad ku taala london ku taala oxford university oo wada arkaya oo si uu eh, maaragtay ardaygii london joogana aan wax la qaadana marka taasina dee laba arday oo cabdirasaaq oo isku kala asixina way kala dadaal badan yihiin mid baa waxa laga yaaba inuu imtixaankiiba baasi waayo midna imtixaankii uu uu baaso waana laba arday oo isku si isku mid ah wax loogu wada dhigay marka taasi waxay ku xidhan tahay shaksiyan qofku isagu sida xilka uu isa saaray iyo mas-uuliyadda uu isa saaray ayay ku xidhan tahay taa taasna kaga jawaabaya ta labaad oo xagga faa'iidada horta berigii hore ee dee cuqdad baa laga qabay waxbarashada online-ka laakiin iminka tii waa laga soo baxay oo dee jaamacadihii oo dhan baaba sidan wax u dhigaya oo sha- dadkii wax shaqaalaysiinayay oo dhan baa shaqadii hadda maaragtay em, kambaniyada wax shaqaalaysiinaya baa ka odhanaya okay kooraska soo qaado iyo kooraskaa soo qaado ama online kusoo qaado ama traditional classkii caadiga kusoo qaado marka sha- shaqadiina imika waa la bartay oo wixii dee waxaa la bartay faa'iida ay leedahay awal berigii hore way ka duwanaan jirta oo waxaa laga yaabaa in backage lagaaga soo diro warqad london lagaaga soo diro dabeedna ada cashara buug lagu soo diro ood akhridid baa laga yaabaa ood celisid su-aalinta lagu soo weydiiyo laakiin imika way ka duwan tahay waa iska waa si life ah si life interaction baad samaynaysaa ood wada hadlaysaan wada xidhiidhaysaan dhammaantiin marka em, caqabadaasi waa laga yaabaa dad badan inaanay imika weli fahmin laakiin adduunku hadda sida uu socdaa wax weeyaan waa sidaas weeyaan waana la aqbalayaa waana rumaysan yahay midda kale dee jaamacad kasta oo online ah ama jaamacad kasta oo online wax ku bixisa koorsooyinkeeda kooras kooras baa maraykanka oo kale ay usiiyaan aqoonsi oo loo eega inay jaamacaddaas waxay bixinaysaa sidii waajibka ahayd ama sidii uu ardaygaas uga faa'iidaysan yahay sidii loogu talagalay jaamacadna looma ogolaado kooras inay bixiso ilaa sharciyadeeda oo la hubiyo inuu ardaygaasi uu ka helayo wuxuu u baahnaa waa mahadsan tahay n cabdiraxmaan dhanka kale haddii ardaygii isagoo caalamka jooga n gaar ahaan wadamada soo koraayo kale uu heli karo jaamacado ku yaala wadamada reer galbeedka isagoo qoyskiisii la jooga ay u fududaan karto inuu qofkii jaamacad n maraykanka ama yurub ku taalla uu kasoo baxo dhinaca kale ma laga yaabaa inay suuqxumo ku keento jaamacadihii wadamadaasi ka jiray oo ardadu ay door bidaan jaamacadahan ku yaala wadamada horumaray Een, waa runtaa oo de horta laakiin wax weyn baa aya ayaa xanibaya waa runtahay oo xataa iminka maraykanka jaamacaduhu aad bay uga qaylayaan waxbarashadii onlinekii oo de cidimo kalaa sidii uguma tegayso oo that's why ay jaamacadaha laftigoogu eh, ay u soo wada bandhigeen kuwii xitaa traditional classka bixinayay ay usoo bandhigeen in classyo badan ay online ku bixin karaan si ay dee lacag u sameeyaan oo de ay jaamacadii u jirto oo jiritaankeedii u jirto waa runtaa saameyn way ku sameynaysaa oo laakiin dee kuwa gudaha oo kale soomaaliya oo kale waxay dee jaamacadda camuud oo kale imika ardada wax laga qabaa wax laga qabaa sanadkii semesterkii laba boqol iyo konton dollar ayuu wax ku dhiganayaan ardaygii laba boqol iyo konton dollar een, jaamacadaha dibadduna kuwan dee bilaashka ahee sadaqada loola baxaya mooyaane laakiin kuwa la raba inay degree ahaadaan oo qofku inuu degree ku qaato kuwaasoo kale onlineka waa qaali oo de waxaa laga yaabaa in koorsadii koorsyadii ay ay saddex kun afar kun oo dollar ardayga ay ku noqoto marka isagoo garowe ka helaya ama boorama ka helaya ama hargeysa ka helaya waxbarasho laba boqol iyo konton dollar kaga waxaa laga yaabaa in marka xagga qiimaha ayaa still ay jaamacadaha onlineka ay qaali yihiin kuwa aan loogu talagelin kuwa bilaashka ah mooyaane kuwa kale ay weli qaali yihiin kuwa bilaashkina waxay kaga duwan yihiin kuwa kale waxa weeyaan kuwa bilaashkii dee degree ma qaadanaysid laakiin certificate baad qaadanaysaa wixii baad baranaysaa fieldkii baad baranaysaa waad ku shaqo tegi kartaa receivigagaad ku qoran kartaa jaamacadaha qaarkood wax laga yaaba inaad ka tixgeliyaan laakiin degree ma noqonaysa marka faraqaasaa udhexeeya waa mahadsan tahay n marka la fiiriyo oo kale hadda heerka qalinjabinta oo kale jaamacadaha online-ka ah ma uga horeeyaan kuwa caadiga ah ee ardayga uu galaaska fariisto marka la fiiriyo n tirada kasoo baxaysa n waxbarashada online-ka ah ama distance learning-ka ee ardayga uu waxbaranayo isagoo aan galaaska joogin horta waxay ku xidhan tahay levelka tusaale ahaan undergraduate-ka wixii tusaale ahaan dee four years degree-ga qofka dadka qaadanaya wixii afarta sano jaamacadda marka high schoolka laga soo baxo waxa taasoo kale waxa ku badan ardayda maaragtay lugta ku tagta jaamacadda ee kalaaska dhex fadhiisata laakiin marka higher degree-ga maaragtay wixii ka sarreeya masterka iyo wixii ka sarreeya waxaa laga yaabaa inay ku badato maxaan ku radayay ay ku badato online-ku isla online-ku dee sidiisa waa wax hadda cusub oo waxbarashada online-kii oo wax inter internetka u yimiday aad loogu soo batay oo da-deedu ay yar tahay kuwa kalena dee wakti badan bay soo jireen oy soo socdeen marka weli ka hadda waxa ka badan oo, eh, dee ardayda kasoo qalin jibinaysa maxaan ku dhahday jaamacadaha eh, lugta lagu tago ee la dhex fadhiista kalaaska la dhex fadhiya ayaa weli ka hadda badan laakiin tanna aad bay u koraysaa oo waxay ku socotaa xawaare aad u fog bay ku socotaa waa mahadsan tahay markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga meesha aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid oo aad doonaysid inaad weydiiso cabdiraxmaan
magacaygu waa maxamed faarax nuur waxaan joogaa xaasin bood puntland ee garowe waxaan rabaa inaan weydiiyo cabdiraxmaan hal su-aal su-aashaas waxa weeye qofka goorta ku dhiganaya waxa la yidhahdo online uusan joogin meesha waxaa dhici karta inuu soo wajahanin caqabado kala duwan tusaale ahaan inuu internetka isagoo soo xaadiray internet uu ku cuslaado ama mataqaanaaye buro badan kasoo wajaho marka sidee mataqaanaaye casharka maalinta dhaafo dib ugu soo celin karaa ama dib ugu heli karaa waa waa sax weeye horta waan ogahay internetkaasi weliba wadankeena oo kale aad bay dee ciladiisa ugu badan tahay ano hadda aan ka imiday oo afartii sano ugu dambeysayba waan waan waan ku shaqeynaya xaggaasaan joogay laakiin waxa weeye horta internetka mararka qaarkood wuu fiican yahay tusaale xilliga waa beriga oo kale soomaaliya o kale markaa joogtay xilliga waa beriga oo kale wuu fiican yahay wuuna kale speed duwan yahay oo laftigiisu qofku dee speedka u isticmaalayaana nin walba dhaqaalihiisa iyo jeebkiisa intay u gaadhay ayay ku xidhan tahay kaw guriga ku isticmaalaya ama xafiiska ku isticmaalayo laakiin internetka soomaaliya aan ku arkay xilliga xilliyada qaarkood wuu fiican yahay xilliyada dadka aanay wada isticmaalayn oo dhan waad isticmaali kartaa ta labaad wixii meeshaa lasoo geliyey dee usbuuc maaha biluu kugu jiraya weligaaba uu kugu jiraya oo waxaad xitaa casharkaasi cashar maanta ku dhaafi maaha laakiin berraad geli kartaa ood meeshii geli kartaa sahan dambe aad arki kartaa maalinta kale kuxitaad arki kartaa anytime buu meesha kugu jiraya oo wax kaa tegayo kaa suulaya maaha marka xilligaad internet heshidba waad geli kartaa inaad eegtidin waxa weeyaan asaymadada lagaa rabo xilliga ay dhacayaan ama waktiga lagaa doonayo ama su-aalaha lagusu weydiiyo xilliga lagaa doonayo kuwan baa muhiim inaad la socotid laakiin wixii meesha la geliyaa wa- wakti badan buu kugu jiraya waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay fursad intee la-eg ayay dhallinyarada shaqaysataahi ay u leedahay in ay wax ku bartaan n iyagoo aan hadda galaas u baahnayn in ay tagaan oo shaqooyinkoodii iyo guryahoodii jooga n mase keeni kartaa in tiradii dhallinyarada ahayd ee horey aan aqoonta heerka sare ama graduate-ka u haysan inay tani u noqoto fursad ay aqoontoodii ay kor ugu qaadaan
horta dhammaan ardayda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed meeshay doonaanba ha joogaan weliba kuwa waddankii joogay ee aan fursad waxbarasho helin arrinta aan marka dhaweed hadal qaaday ee websiteka la coursera way ka faa'iidaysan karaan waxaa dhigtay websitekaasi boqolaal kun oo arday ayaa koorse keliya wada qaata oo hindiya ka soo gala oo falastiin ka soo gala oo ciraaq ka soo gala oo u k ka soo gala oo maraykan ka gala hor- waana waxbarasho bilaasha horta taas farintaan wax rabaa inaan marlabaad ku celiyo coursera websiteka la yidhaahdo oo haddii aad googleka gashaan oo aad ku qortaan haddaad ku qortid daaqada yare googleka wax laga baadha haddaad ku qortid free online courses haddaad ku qortid waxbarashada bilaashka ah haddaad ku qortid waxaad helaysaa intaas oo website oo waxbarashadaa bixiya oo ay jaamacadaha ugu waaweyn maanta ay dhigayaan oo macalimiintii jaamacadda ka dhigasay oo macalimiinta ugu midda karsane la yaqaano wadanka laga yaqaano ay dhigayaan marka horta dadka soomaaliyeed waxbarashadaasi iyadoo bilaasha kaga faa'iidaysan karaa adigoo gurigaaga jooga oo aan meel la tegin kuwa waddankii joogaana wakti badan baaba inta haystaan haddii aan shaqo haysan way ka faa'iidaysan karaan isla waxa laga yaabaa toban saacadood baa lagaa rabaa inaad maadadiida gelisid toban saacadood marka haddii aad qaadanaysid maado ah project management tusaale ahaan waxaa lagaa yaabaa inay jaamacaddu ama macalinku kaa rabo inaad isbuucii toddoba saacood sideed saacood aad gelisid marka qofku unbay ku xidhanta halku joogaba way ka faa'iidaysan karaan soomaalida waa inay baran karaan waana waxbarasho imika la ogaaday oo boqolaal kun oo arday malaayiin arday baa imikadaa dhigta oo oo ku mashquulsan oo maraykan iyo meel kasta ka soo gala marka ardayda aan fursadaa helin ee soomaaliyeed ee ee waddankii jooga way ka faa'iidaysan karaan wayna geli karaan waxayna qaadan karaan bishii maxaan ku lehay laba maado saddex maado ay qaadan karaan oo ay baran karaan oo shaqada ula tegi karaan hadhowtole odhan karaan anigu waxaan soo bartay waan aqaanaa fiilkan oo cv-giisana ku qoran karo aada umahadsan tahay cabdiraxmaan
falastiin axmed iimaan aad bay umahadsan tahay waxaa barnaamijka kala qaybgelayay cabdiraxmaan geel jire oo b h d da ka diyaaray magaalada chicago intaaynu haddii la idhaahdo toddobaadka dambe kulmi doonno ka horna beri lixdii iyo barhkaroolnimo waa maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fure iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.